waddooyinkii u dambeeyey waxaa isu soo tarayey tirada gabdhaha soomaaliyeeda ka qalin jibinaya jaamacadaha somalilan iyada oo jaamacadaha qaarna ay kaalmaha hore ka galaan amaba ay ugu sarreeyaan wariyaha v oda haashim sheekh cumar good ayaa warbixin arrintan ku saabsan kasoo diray magaalada boorama iyada oo wakhtiyadii hore ay gabdhaha soomaaliyeed ku yaraayeen dhanka waxbarashada gaar ahaan qalinjibinta jaamacadaha ayaa waxaa muuqata muddooyinkan dambe dadaallo badan oo ay gabdhuhu sameeyeen in tirada ka qalinjibinaysa jaamacadaha somalilan gaar ahaan gobolka odol ay sare u kacday yaasmiin ismaaciil cilmi waxay sanadkan ka qalinjebisay jaamacadda eelo ee magaalada buurama
marxaladihian lasoo kulmay waxaa kamid ahayd anoo umula oo qalan oo shan cisho qalan inaan galo imtixaankii finalkiiya ilaahayna igu guuleeyo alxamdulilah ilaahay baa wanan mahadle iyo waalidkaygay kusoo tabcay waalidiinta soomaaliyeed ee dhalay gabdhaha ayaa iyagu ka qayb ah dhiirigelinta gabdhahooda ee ah inay sii wataan waxbarashadooda ilaa heer jaamacadeed sida ay tilmaamayaan waalidiinta dhalay yaasmiin anigoo ah ismaaciil cilmi ahna yaasmiin ismaaciil aabbaheed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad baanan ugu hambalyaynayaa hawshaasi kolley dadaal adag bay soo martay tiyoo umula tiyoo ilmihii yaraa dhinac indhafta ku haysa tiyoo qalliina haddana u joojin weyday in ay ku dadaasho siday waxu baran lahayd ee ay uga hamigeeda uga qalijabin lahayd ku dadaashay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waanan ku hambalyaynaya waxaanan leeyahay waxbarashadu heerkay doontaba ha noqotee waa dadaal in lagu bixiyo juhdi adag lagu bixiyo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa roodadiisu xasan yaasmiin hooyadeed baan ahay aad baan ugu faraxsanahay ismilayn horta aad bay igu adkayd markii qalliinka lagu sameeyey anugu waxba kuudhi xidho laakiin wayga diidday aad bay ugu adkaysatay deeta shan cisho kadib iyo intixaankii gashay muddo dhowr iyo toban cishuu socdo goosgoos buu ahaa way ku dhammaysatay intaa yar ilmaha ka maqan tahay unbay wax dhibi jirtay inta kale aad ayay u faraxsanay waxbarash way akhrisanaysay way dadaalaysay rabbina uu ku guuleeyey waxaan leeyahay waxaad kaanayaa ma jiro hooyooyinku inay wax bartaan culaysba ma jiro iyadoo inan yara oo da'deedu aad u yar tahay ilmihii igu horreeyey ugubkii qalliin lagu sameeyey shan cisho gudaheedna ku gashay ilaahayna ku guuleeyey horta wax ilaahay loogu mahadnaqa weeyaan laakiin wax adag inuuna jirin ayaan u malaynaya gudoomiyaha jaamacadda eelo doctor maxamuud xuseen cige ayaa u sheegay idaacadda v o a mar uu siinayey waraysi in gabdhaha sanadkan ka qalinjabiyey jaamacadda ay yihiin boqolkiiba shan iyo afartan saddex boqol oo arday oo ka qalinjebisay jaamacadda islamar ahaantana ay ugu sarreeyeen imtixaanaadka lagu qalinjebiyey gabdhaha ka qalinjebiyey jaamacaddan eelo
jaamacaddan eelo maanta waxaa ka qalinjabinaya saddex boqol oo arday waana dufcadii labayo tobnaad saddexdaa boqol ee arday oo isugu jira digriyada koowaad iyo ka labaadba oo takhasusiyada masteriska iyo bachelorka waxaa kaloo ku jira dibloomooyin heerka koowaad iyo heerka labaadba ah waxaa xusid gaara mudan maanta in labadii arday ugu sarraysay jaamacaddao dhan ay gabdha ahaayeen taasaa xusid gaara mudan annagana farxad gaaray noo tahay jaamacad ahaan in waa sanadkii sanad haddayna dhicin sanadka labaad gobor baa ku sarraysa marka waa maasha allah ardayda ka qalin jabisana qiyaastii ilaa boqolkiiba shan iyo afartan waa gabdha weyn marka waa maasha allah dee waxaanu ku dadaalnaa jaamacaddana waxaa lagu yaqaanaa tayo waxbarasho oo runtii anigu dadkan socodka badan baan ahay nairobi haddaan tago muqdisho haddaan tago somalilan qaybaheedu haddaan tago puntland haddaan tago meel walba waxaad arkaysaa kaadirka ka soo baxay jaamacaddan eelo waxaad sheegtay in boqolkiiba shan iyo afartan ay gabdhahaayeen dhallinyarada maanta qalinjabinaysay ee saddex boqol iyo dheeraadka ayna ugu sarreeyeen laba gabdhood dhanka imtixaanaadka maxaa sababaas leedahay in gabdhuhu tira intaa leegna ay ku qalinjabiyaan imtixaankana ay xagga hore ka galaan wallaahi horta runtii gabdhaheennu waa waxaynu ku fahanno oo runtii dadkayga intii qurbahana soo aragtay gudahana joogta haddaad qurbaha tagto inta dadaashaa waxay u badan yihiin waa gabdhaha marka dadaalkii uunbaad mooddaa inuu halkana yaallo marka run ahaantii weliba gabadha ugu sarraysaa waa gabarh ka baxsan gobolka waxay ka timidday dhahar ayay ka timidday marka waa waa waxaas soo jiidanayana runtii oo qayb ka ah baan anugu isleehay dee tayadaa eelo oo aad mooddo in lagu soo hiranayo taasaana keenaysa dadka dadaalka badnaa inay u imanayaan jaamacadda eelo gabadha labaadna gabadha badanna waa gobolka ka baxsantay yadna waana yadna waxay ka qablijelisay public healthka oo noqotay overall iyada number two ahayd marka sababta koowaad baan isleeyahay waa tayada iyo dee runtii marka la yidhaahdo een, eh, gobolkan awdal gaar ahaan boorama oo isaguna hooygii aqoonta intuu noqday wuxuu soo jiidanayaa dadka intii dadaal badan iyo intii aqoon dheeraada doonaysa inkastoo dadka qaar ku tilmaamaan magaalada boorame ee gobolka awdal hooyga waxbarashada ee somalilan haddana waxaa muuqata in gabdhaha ka qalinjebinaya jaamacaduhu ay aada u kordhayaan marka laga eego ardayda ka qalinjebinaysa jaamacadaha somalilan iyo tirada marba marka ka dambaysa kor u soo kacaysa ee dhanka gabdhaha ee ka qalinjebinaya jaamacadaha haashim sheekh cumar good v o a boorama